إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qaraxyo waxyeelo dhaliya ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta hiiraan iyo magaalada beled xawe ee gobolka gado madaxweynaha dowladda federaalk ayaa xubno ka tirsana mucaaradka kula kulmay madaxtooyada xilli la aaminsan yahay inay kulankaasi ku cadaadiyeen waxa loogu yeera beesha caalamka boqolaal ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dibadbaxyo xooggan oo maalintii labaad ka soconaya dalka kenya maamulka itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa kordhiyay dabagalka uu ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed ee halkaas ku nool falanqayaal reer galbeed ah ayaa sheegay in maraykanka uu ku fashilmay ka hortaga taqadumka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wada soomaaliya wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay khasaaraha ka dhashay dagaalo culus oo ka dhacay duleedka degmada moqokori ee gobolkaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey sanadkii lasoo dhaafay howlgallo ballaaran oo horseeday inay fashilanto xamladii lagu soo qaday wilaayaadka islaamiga warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan in ka badan soddon qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar toogasho ah oo ka dhacay dalka mexico dhegaystayaal intaasu waxay ahayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faahfaahsanne goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa in shaa allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان waa kowda bisha muxaram sanadka cusub ee kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriya dhanka kalena waafaqsan lix iyo labaatanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan qaraxyo waxyeelo dhaliya ayaa ka dhacay magaalada beledweyn ee xarunta hiiraan iyo magaalada beled xawe ee gobolka gado ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gudaha u galay degmada beled xaawe ee gobolka gado waxaana halkaasi ay weerar qarax ah kula eegteen ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland qaraxan ayaana waxaa si gaar ah loola beegsaday xubno ka tirsan sirdoonka maamulka jubbaland waxaana ku dhaawacmay inta la xaqiijiyey laba askari oo ka mid ah ciidamada maamulka jubbaland dhanka kale magaalada beledweyn waxaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qaraxa ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyn qaraxaas oo ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka hirshabeelle waxaana inta la xaqiijiyey weerarkana qaraxa ah ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka hirshabeelle ee qaraxa lala beegsaday iyadoo sidoo kale oo mid ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarkan qaraxa uu ahaa sargaal lagu magacaabi jiray maxamed raage oo ka tirsanaa ciidanka maamulka hirshabeelle madaxweynaha dowladda federaalk ayaa xubno ka tirsan mucaaradka kula kulmay madaxtooyada xilli la aaminsan yahay in kulankaasi ku cadaadiyeen waxa loogu yeero beesha caalamka cali aadan ayaa tafaasiil ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa shalay kulan kula yeeshay xarunta madaxtooyada qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka kuwaas uu hogaaminayay shariif sheekh axmed kulankan oo la sheegay inuu ahaa mid hordhac ah ayaa socday muddo kooban sida lagu xusay war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ayaa lagu muujiyey in kulamo kale oo dheeraad ah lala yeeshan doono mucaaradka daba su-aasha ay dad badan isweydiinayaan ayaa ah maxaa sabab u ah kulamadan deg deg ah ee xilligan dhacay arrintan ayaa waxaa laga waraystay injineer indiris xasan faarax oo ku sugan dalka dibaddiisa runtii waxaan dhihi lahaa arrinta xasan sheikh iyo shirka uu iclaamiyey saa la socotaan marka waxaa muuqato hawshii xasan sheikh iyo mataqaana dowladdiisu ay ay wadeen inay fashilantay maxaa yeelay dagaalkii mar haddii lagu fashilmay oo dagaalkii aada loogu fashilmay siyaasaddiina waxaad moodaa inuu fashil saameeyey mida kale beesha caalamka ayaa soomaaliya runtii talada ugu dambaysa leh waxa beesha caalamka aynu ogolayna kama bixi karta maxaa yeelay waa maalgeliyayaal ayagaa maalgeliyo marka arrintaas waxaan u malaynayaa inay ku timid cadaadis beesha caalamka ka yimid inuu maarad la fariisto mucaaradkiisa inkastoo aan si faahfaahsan loo shaacinin qodobada kulanka dhex maray xasan sheekh maxamuud iyo xubnaha mucaaradka haddana waxaa muuqata in dowladda federaalka ay doonayso inay mar kale cidhiirsato isku soo dhowaanshaha dhinacyada siyaasadeed boqolaal ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dibadbaxyo xooggan oo maalintii labaad ka soconaya dalka kenya falanqayn ku saabsan umuurahaas waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan bader aad baad u mahadsan tahay walaalka sakriye cumar waxaa sii xoogeysanaya dibadbaxyada ka soconaya dalka kenya iyadoo mudaaharadyo ballaaran oo looga soo horjeedo dowladda ay tan iyo shalay gelgeleen magaalada caasimadda ee nairobi iyo magaalooyin kaloo muhiim ah sida mombasa kisoomo iyo nakuru kacdoonkan oo si weyn looga dareemayay inta badan gobollada dalka ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca boqolaal qofood oo ka tirsan dadka dhigaya mudaaharadyada iyo qaar ka mida ciidamada booliiska ee dalkaas inta la xaqiijiya ugu yaraan lix iyo toban qofood ayaa lagu waramayaa in ay ku nafwaayeen dibadbaxyadan halka in ka badan afar boqol oo qofna ay ku dhaawacmeen kuwaasoo ay ku jiraan dad si xun ugu dhaawacmay rasaas noolnool oo ay adeegsanayeen laamaha booliiska ee kahortaga ku sameynaya dadka cadhaysan wararka laga helaya goobaha rabshaduhu ka dhacayaan ayaa sidoo kale sheegaya in booliiska ay adeegsanayaan cudud ciidan oo xaddaaf ah iyagoo isticmaalaya gaaska dadka ka elmisiiya iyo rasaas noolnool taasoo kordhisay dhimashadiiyo dhaawaca soo gaaraya dadka dhigaya dibadbaxyada dad badan oo ka qaybgelaya mudaaharadyada ayaa si adag uga hadlay sababta ka dambaysa kacdoonkooda iyagoona sheegay inay ka gadoodsan yihiin masuq maasuqa cadaalad darrada iyo sicir barar ka saameeya nolosha maalinlaha ah waxay sheegeen inay dowladdu luumisay kalsoonidii lagu qabay islamarkaana shacabka lagu soo rogay canshuuro dheeraad ah iyadoo aanay jirin adeegyalo taaban karo ay ka helaan dowladda waxaa fagaarayaasha waaweyn ee magaalooyinka sida nairobi iskugu soo baxay kumanaan qof oo cadhaysan kuwaasoo ku qelinaya yaryalidii kuwa dowladda haatan talada dalkaasi haysaa ee uu hogaamiye william ruuto waxayna wacad ku maraya inaysan joojin doonin kacdoonka ilaa xilka laga tolo xukuumadda haatan joogta dalka kenya ayaa horey u martigeliyey mudaaharadyo waaweyn oo sababay duruufo dhaqaale iyo muran siyaasadeed balse kacdoonkan cusub ayaa u muuqday mid haya jid adag oo ka duwan kii hore waxaana la saadaalinaya inay xaladdu ka sii dari karto maalmaha soo socda iyadoo dadka mudaaharaadaya ay sheegeen inay sii wadi doonaan kacdoonkooda ilaa laga helo hoggaan dhab ah oo u adeega danahooda halkii uu adeegsan lahaa awood ciidan haddaba wixii tafaasiil ay ku soo kordha dibadbaxyada ka soconaya dalka kenya waxaan dhegaystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda inshaa allah maamulka etoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa kordhiyey dabagalka uu ku hayo dhallinyarta soomaaliyeed ee halkaas ku nool mubaarag cumar mubaarag ayaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya iyadoo dhowaan rag dhallinyaraha uu maamulka etoobiya ka dhisay dhulka soomaali galbeed uu xabsiga u taxaabay islamarkaan uu kula kacay xadgudubyo kala duwan ayaa waxaa iminka maamulka bilaabay inuu jabso taleefanadii ay lahayaan dhallinyarada u xiran dhallinyaradan dhowaan uu xiray maamulka ku daawan etoobiya oo tiradoodu tahay afar dhallinyaro ah ayaa waxaa lagu kala magacaabaa cabdi baaruud ibraahim cabdiqaadir maxamed aadan iyo axmed awga kuwaas oo ku jira xabsi ku yaala magaalada jigjiga cabdi cali siyaadi oo loo yaqaano jenaraal kafeedi oo ah taliyaha ciidamada maamulka etoobiya ka dhisay soomaali galbeed ayaa la sawrinaya in mid ka mid a gacanjarihiisa u dhiibay taleefanada dhallinyarada kaas oo geeyo gob lagu celad bixiyo mobeelada waxaana uu dadka halkaasi ka shaqeeya uu ku amray inay taleefanada ka furaan baasweelka ku xiran tani ayaa waxay kordhisay walaaca ay ka qabaan dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysata etoobiya waxayna dad badani sheegayeen inay arrintani qayb ka tahay dhibaatooyinka xadgudubka ay wajahayaan dhallinyarada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed horaan ayay ahayd markii hogaamiyaha maamulka etoobiya ka dhisay dhulka soomaali galbeed uu ku faanay xariga ay u geysteen dhallinyaradan isagoo sidoo kale ku hanjabay inay xiri doonaan qof walba oo aragtidiisa ka dhibta dhibaatada baahsan ee ay ku hayaan bulshada ku dhaqan halkaas falanqayaal reer galbeed ah ayaa sheegay in maraykanka uu ku fashilmay ka hortaga taqadumka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wada soomaaliya farxaan cali cabdulaahi ayaa tafaasiil ku aadan qodobkan inoo eegaya dowladda maraykanka ayaa la sheegay in dagaalka ay ka wado soomaaliya uusan wax weyn ka geysan ka hortagga weerarada mujaahidiinta al-shabaab iyo taqadumka ay ka sameynayaan degmooyin iyo deegaanno istiraatiiji ah tan iyo horaantii sanadkan labada kun shan iyo labaatanka markii uu donald trump la wareegay talada maraykanka ayuu sare u qaaday weerarada xagga cirka ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka geysanayaan dalka soomaaliya iyagoo xasuuqaya dad rayid ah jethro norman oo ah cilmi baare ka tirsan machadka daraasaadka caalamiga ah ee denmark ayaa sheegay in soomaaliya ay noqotay goob trump uu ku muujiyay awoodda ciidankiisa isagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn wuxuu intaas ku daray in xukuumadda washington ay taageero siinayso dowladda federaalka sidaas oo ay tahayna aysan taageeradaas wax isbeddel ah ka samayn saaxada dagaalka taas beddelkeedana dowladda federaalka ay noqotay mid taag daran oo ka aradan dhanka siyaasadda iyo amniga intaba bilo kooban kadib markii uu trump talada la wareegay ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaadeen ololo dagaaleed oo baaxad leh kaasi oo ay ciidamada dowladda federaalk ugala wareegeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan labada shabeelle iyo bariga hiiraan arrinkaas oo ceel ku sii riday iskudayadii uu maraykanku ku garab siinayay ciidamada dowladda federaalk david sterman oo ah ku-xigeenka waxa lagu yeero barnaamijka amniga mustaqbalka ee hay-adda new america ayaa quus ka muujiyey dagaalka aan dhammaadka lahayn ee maraykanku uu uga jiro soomaaliya isagoo soo daliilsanayay sida ay usii bulaalayso awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uulkan ka tirsan hay-adda new america wuxuu carbaabay in muuqaaladii baraha internetka laga daawaday bishii maarso ee lasoo dhaafay ay muujinayeen mujaahidiinta al-shabaab oo qabsanaya degmooyinka kaabiga ku haya muqdisho islamarkaana kontaroolo ka samaystay waddooyinka muhiimka ah ee soo gala magaalada caasimadda ah abuukar carmaan oo ah falanqeeye ayaa isna sheegay in istaraatiijiyadda dagaalka maraykanka ee soomaaliya ay tahay mid aan wax guul ah xaqiijin wuxuu tusaale u soo qaatay xasuuqa ay diyaaradaha daroniska maraykanka u geysanayaan shacabka soomaaliyeed isagoo bidhaamiyey in dadka soomaalidu ay taageero siinayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar walba oo maraykanku uu diyaarado ku xasuuqo maraykanka ayaa labaatankii sano ee lasoo dhaafay duqaymo ku xasuuqay dadka rayidka ah wuxuuna ku fashilmay inuu saaxada ka saaro awoodda jihaadiga ah islamarkaana uu dalka ka hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay khasaaraha ka dhashay dagaalla culus oo ka dhacay duleedka degmada moqokori ee gobolkaas mar kale iyo mubaarag cumar oo inoo faahfaahiya qodobkan maalintii shalay dagaalo culus ayaa qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka waxaana dagaaladaasi ku gacan sariyay ciidamada mujaahidiinta dagaalada culus ayaa ka dhacay duleedka deegaanka celqooxle waxaana cagta lagu mariyay goobo isku imaatin oo ay ku sugnaayeen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka sheekh guulad abuunabahaan waaliga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa waraysi u siiyey warbaahinta andulis oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu kaga warbixiyey dagaaladii khasaaraha ka dhashay wuxuu ugu horeen ka warmay goobaha ay shalay dagaaladu ka dhaceen dagaalada maanta dhacay waxay uun la mid yihiin kuwii horey u dhici jiray waxayna ka dhaceen maxamudow goobaha qaybta galbeed ee moqokori oo ah dhulkan loo yaqaan meeshaan abdhaare meesha la yidhaahdo cusublahuute ilaa duleedka ama dheh qaybta waqooyi ka xigta meesha la yidhaahday sooman deegaanadaas weeye qayb oo ugu soo aadan moqokori meesha la yidhaahdo galbeed qaybuna waa qaybtan muqkuri duleedkeedaho u dhow waa eriyadii ceelqooxle xere isku ururinayeen cadowga ilaahay subxaana watacaala qaybtii ka jabtay isgoyskii muqligii gayacad cadowgii ka jabay iyo waxyaaba lasoo ururiyey baa la isugu geeyey meel saddex kilomitr u jirta ceelqooxle halkaasaa ilaahay subxaana watacaala ku jabiyey oo walaaluhu ku weerareen dhib adagna loogu geystay isku duuduub dhulka ay wax ka dhaceen waa laba qaybood sheekh gurid abuunabaan ayaa markan ka hadlaya khasaare ay gaarsiiyeen ciidamada dowlada federaalka ee si guud inta hadda ay walaaluhu xaqiijiyeen waa toban bakti ah iyo toddoba dhaawac ah wayna ka badan karaan intaas haniimana waa jirtay maxamuudow oo ilaahay subxana wa tacaala mujaahidiinta gacantooda soo geliyey hub kala duwan kayaal leh kmya leh arbijiya leh gaari nooha ah uu ku jiro oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo uu ku marnaystay mujaahidiinta marka haniimo kala duwan baa ilaahay siiyey walaalaha mujaahidiinta ah waayadii lasoo dhaafay deegaano dhacduleedka degmada muqukar ee hiiraan waxaa ka dhacaya dagaalo culus kuwaasoo khasaare baaxadle loogu gaarsiiyey ciidamada dowlada federaalka sidaba ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlada federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey sanadkii lasoo dhaafay howlgallo ballaaran oo horseeda inay fashilanto xamladii lagu soo qaday wilaayaadka islaamiga warbixin ku saabsan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
هم الهلاك والنجاة فمعا لإرغام العدا منا الدماء ومنكم دمع التضرع في الصلاة ولنا الحروب وبأسها ولكم مناصرة الأباء أنتم حماة ظهورنا لا تبرحوا جبل الرماء إما الهلاك kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriyada waa sannad ka mid ah sannadaha isbeddelada waaweyn ee ka dhaceen gudaha soomaaliya islamarkaana ay dhicin dagaalama laaxima oo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka kuwaasoo lagu laayay boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaana allah idinkii warbixintan idinkugu soo gudbin doonaa weeraradii ugu waaweynaa ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dagaaladii ugu cuslaa ee ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka afarta bishii muxaram sannadka kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriyada dhanka kaana waafaqsan tobanka bisha julaay labada kun afar iyo labaatanka barqanimo arbaca ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal xoogan ku qaaday askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa duleedka deegaanka buula xaaji ee gobolka jubbada hoose ugu yaraan soddon iyo kow askari oo ay ku jiraan laba sargaal oo kale ah bishaar oo ah taliyo urur iyo ku-xigeenkiisa iyo axmed oo isna ahaa taliyo urur ayaa lagu dilay dagaaladan toddobiyo toban kaloo ay ku jiraan laba sargaal ayaa sidoo kale lagu dhaawacay dagaaladan waxayna kala yihiin cabdikaafi oo ah taliyaha ciidanka buula xaaji ku sugnaa iyo bashiir oo ah taliyo ku-xigeenkii ciidankii ku sugnaa isla deegaankaas halka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo furteen hub gaadiid iyo rasaas waxaana afar ka mid ah gaadiidka gacanta lagu dhigay ahaayeen kuwa loo yaqaana cabdibilaha oo dhammaantood ay qoryo ku rakibnaayeen isla bishaas lix iyo tobankeedii kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriyada kuna beegneed labiyo labaatanka julaay labada kun afariyo labaatanka aroornimo talaado ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarina waxay kula jirmaadeen ilaa saddex fadhiisin oo ay askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanada kale ah buula xaaji harboole iyo miido oo dhammaantooda ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana weeraradaas lagu dilay ugu yaraan toddobaatan iyo kow askari iyadoona ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kasoo furteen hub gaadiid iyo agabyo kaloo militari taasoo ay sii dheer tahay maxaabiis dagaal oo gacanta lagu dhigay sidoo kale sagaalka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriyada dhanka kalena waafaqsan saddex iyo tobanka agosto labada kun afariyo labaatanka ugu yaraan toddobiyo labaatan askari ayaa dowladda federaalka looga dilay weerar cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xero ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe toddobiyo tobankii bishii safar kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriyada dhanka kalena waafaqsan koo iyo labaatanka bisha agosto labada kun afariyo labaatanka subaxnimo arbaca ah waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab camaliyadna furlimaha la biigsadeen xerada robda iyo askarta dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sirdoonka ay ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho waxaana camaliyadan lagu dilay siddeed iyo labaatan askari halka lagu dhaawacay konton iyo kow kale war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana xilligaas lagu sheegay in camaliyadan ay argud u ahayd dhibaatooyinka iyo askartani u geystaan bulshada ku dhaqan deegaanka celasha biyaha iyo nawaaxigiisa saddexdii bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kaana waafaqsan lixda bisha oktoobar labada kun afariyo labaatanka ugu yaraan saddex iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaallo ka dhacay deegaanka geerille ee duleedka ceeldheer ee gobolka galgaduud halka lagu dhaawacay toddobiyo toban kale afarta rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kaana waafaqsan toddobada bisha oktoobar labada kun afariyo labaatanka dagaallo culus oo ka dhacay duleedka degmada balcad iyo meel u dhow webiga mara deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay afar iyo labaatan askari halka looga dhaawacay sagaal kale iyadoona lagu qabtay hal askari saddex iyo tobankii bishii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kaana waafaqsan lix iyo tobanka bisha oktoobar labada kun afariyo labaatanka dagaallo mar kale ka dhacay deegaanka gerille ee duleedka degmada ceeldheer ayaa lagu dilay ugu yaraan soddon iyo lix askari oo soddon iyo kow ka mida meydkooda looga cararay goobta dagaalka afar iyo tobankii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kaana waafaqsan toddobiyo tobanka bishii oktoobar labada kun afariyo labaatanka camaliyadna furlimaha oo lagu weeraray xarunta iskuul buluusiya ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay shan iyo toban xubnood halka lagu dhaawacay labiyo toban kale sideed iyo labaatankii bishii rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kaana waafaqsan soddon iyo kooda bishii oktoobar labada kun afariyo labaatanka ugu yaraan toddobiyo toban askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay deegaanka qaycad ee gobolka mudug koo iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan labaatanka febraayo labada kun shan iyo labaatanka dagaallo culus oo iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaanada kale ah ceel cali axmed cali fooldheere daarunicma alkawthar ceel baraf iyo deegaanka caadley oo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa dowladda federaalk looga dilay in ka badan sagaashan iyo saddex askari oo ay saraakiil ku jiraan halka looga dhaawacay boqol toban iyo kow kale lix iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waafaqsan shan iyo labaatanka februaayo labada kun shan iyo labaatanka weeraro cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen laba xero ee askarta dowladda federaalk ku lahaayeen deegaanka abuuraya gobolka hiiraan ayaa lagu dilay ugu yaraan konton iyo kow askari oo israa'iil ku jiraan halka lagu dhaawacay tiro kale iyadoona laga soo furtay gaadiid hubiyo agab iyo militari siddeed iyo labaatankii shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waafaqsan toddobiyo labaatanka februaayo labada kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ay muddo saacadaha kula wareegeen degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dhimasho iyo dhaawac ku noqday saddex iyo labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyagoo xabsiga ka sii daayay dad muslimiinna oo ku xirnaa jeelasha ku yaala magaaladaas saddexda bishii ramadaan sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waafaqsan saddexda bisha maaj labada kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaanka booshareeri ee hoostaga degmada aadan yabaal waxaana dagaalkaas lagu dilay labaatan askari halka lagu dhaawacay saddex iyo labaatan kale iyadoona lagu soo furtay saddex iyo toban qori oo aki forty seven ah isla maalinkaasi dagaalo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay ka dhaceen duleedka deegaanka ceele cali axmed ee gobolka shabeellada dhexe waxaana lagu dilay siddeed iyo toban askari halka lagu dhaawacay soddon iyo lix kale toddobada ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga waafaqsan toddobada maaj labada kun shan iyo labaatanka ugu yaraan afar iyo labaatan askari ayaa lagu dilay oo ay laba sargaal ku jiraan halka lagu dhaawacay siddeed kale dagaallo ka dhacay duleedka degmada booshareeri ee gobolka shabeellada dhexe kow iyo tobanka ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga dhanka kaana waafaqsan kow iyo tobanka maaj labada kun shan iyo labaatanka weerar ku bilowdaiyo camileedna furliimahooyna qimaasiyiin daba socdin ayaa lagu qaaday xarun uu ka socday abaabul ka dhan ah deegaanada lagu maamulo shariicada islaamka ee galbeedka wilaayada islaamiga ee hiiraan taasoo ku taala magaalada beledweyne waxaana weerarkaas lagu dilay in ka badan labaatan xubnood oo ay ku jiraan afar ka mid ah horjoogayaashii loo xilsaaray abaabulkaas isla maalinkaas dagaalo in ka badan saddex goor lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay ka dhaceen deegaanka buurshisheeq ee duleedka degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe waxaana dagaaladaas lagu dilay siddeed iyo toban asiroo toban ka mida midkooda looga cararay goobta dagaalka halka lagu dhaawacay siddeed iyo labaatan kale shan iyo tobankii bishii ramadaan sannada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kalena waafaqsan shan iyo tobanka bisha maaj labada kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weeraro cagmarina ku qaadeen saldhigyadii ay askarta dowladda federaalk ku lahaayeen degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose waxaana weeraradaas lagu dilay soddon iyo kow askari halka lagu dhaawacay soddon iyo lix kale isla maalinkaas waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta mariyeen askartii dowladda federaalk ee ku sugneed degmada soomaaliya ee gobolka shabeellada dhexe waxaana weerarkaas lagu dilay labiyo labaatan askari halka lagu dhaawacay toban kale siddeed iyo tobanka bishii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan siddeed iyo tobanka maaj labada kun shan iyo labaatanka weerar cagmarinna oo ka dhacay deegaanka warta dibisamataro u dhow magaalada masaajida caligaduud ee gobolka shabeellada dhexe ayaasna lagu dilay afartan iyo laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka labaatanka bishii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan labaatanka maaj labada kun shan iyo labaatanka ugu yaraan lix iyo labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay tiro intaa ka badanna waa lagu dhaawacay weerar cagmarina oo ka dhacay deegaanka sabiida ee gobolka shabeellada hoose lix iyo labaatanka ramadaan sannada kun afar boqol afartan iyo lix dijiriga waafaqsan lix iyo labaatanka maaj labada kun shan iyo labaatanka ugu yaraan shan iyo toban askari ayaa dowladda federaalk looga dilay lix kalena waa looga dhaawacay halka maxaabiishan ahna looga qabtay weerar cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen magaalada masaajida caligaduud ee gobolka shabeellada dhexe iyadoona isla maalintaas ciidamada mujaahidiinta ay la wareegeen deegaanka geelgub oo afar iyo labaatan kilomitir u jira degmada cadalle saddex iyo tobankii shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waafaqsan kow iyo tobanka abri labada kun shan iyo labaatanka dagaalo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay deegaanka abuure iyo gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu dilay siddeed iyo toban askari oo laba ka mid a meydkooda looga cararay fagaaraha dagaalka halka ay ku dhaawacmeen afartan iyo saddex kale taariikhdu markeed siddeed iyo tobankii bishii shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga kuna beegneed lix iyo tobanka abril labada kun shan iyo labaatanka waxaa dhacay mid ka mid a malaaximtii ugu cuslaa ee dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada dowladda federaalk ee ku lahaayeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe iyo duleedkeeda waxayna halkaasi ku direen in ka badan afar boqol oo askari oo ay ku jiraan saraakiil halka ay ku dhaawacmeen in ka badan toddobaatan iyo kow askari waxaana goobta ka fidxadayu xilligii uu dagaalka bilaawanayay joogay taliyaha ciidamada dowladda federaalka jenaraal odowaa yuusuf raage iyo taliyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka xasan cali nuur shuute sheekh yuusuf sheekh ciise kabiko tukado waa hawaaliga wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa shir jirayd oo uu qabtay waxuu kaga warbixiyey khasaaraha baaxaddale ee weerarkaasi lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka dadkii meeshan dagaalada u yimiday wax badanaan la soo hadalnay oo aan ku niri ilaahay inaad la diriirtiin wax danoo idinkuguma jiro dabadhirifnimo iyo gaalnimo iyo ridda ka leexda warkaas dhegahaasu waxwaa u maqli waayeen laakiin maanta waxaa maog tahay ayaan darro ku ah in hadda meeshan goobtan in ka badan afar boqol oo ninaa taalla meeshan baktigii la duugayey dadka meeshan ku uray ee beledkan hadda laga joogi la'yahay waxaan idiin sheegaa aaway ninkii canuga xumaayo muruq ahaayo dhinnahay oo la dhihi jiray waxau ahaay odowey yuusuf raagi oo mahan awrta ku dhaali jiray iyo kii shuutahayoo caasha weynaa sida wan waxay dhihi jireen ninkii taga oo dagaalka ka carara waa xiraynaa xabsiyaan gelaynaa waa kuwaas orod ayagaa bilaaba waa ogtihin iyo dagaal idin gersiinaya baabuurtigaa u kacsan dagaalka xabadda hadday bilaabatay iyagoo ord bilaabeen shuutihii idin lahay shalay maxkamadaan saarayna xabsiyaa la gelaa ama diida ciidan goob dagaalaa la yidhahda dil waaye ninka lahay asaga yaa maxkamaday haya saa carar ka bilaabay ayaa maxkamaday cidda maxkamaday waa in la maxkamadeeyo maxkamadow sheegaya asaga waa in la saaro lix iyo labaatanka bishii shawaal sanada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan afar iyo labaatanka abril labada kun shan iyo labaatanka ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa warar cagmarina ku qaaday saldhig ay ciidamada loogu yeero danabay uu maraykanka tobabaray ku lahaayeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellada dhexe dagaalkaas waxaa lagu dilay lixdan askari ay saraakiil ku jiraan kow iyo labaatankanna waa lagu dhaawacay sidoo kale waxaa dagaalkaas lagula wareegay garoonkiiyo diyaaradaha iyo deegaanka iyo gaadiid ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka afarta dulqacda kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan labada mey labada kun shan iyo labaatanka dagaala lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay duleedka magaalada muqokori iyo deegaanka tarada oo ka wada tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu dilay saddex iyo toban askari soddon kalena waa lagu dhaawacay labaatanka dulqacda kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan siddeed iyo tobanka mey labada kun shan iyo labaatanka howlgal qaraxa oo ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xerada damaanyo ayaa lala biegsaday dad ay askar ahaan u qoranaysay dowladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa xerada xilligii uu qaraxa dhacayey waxaana qaraxaas ku dhinteen ka badan soddon qof oo ahaa dadkii askar ahaan loo qorayey waxaana ku dhaawacmay tiro konton kor u dhaafaysa isla maalinkaas dagaalo dhowr jeel lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay ka dhaceen duleedka magaalada moqokori iyo gobolka hiiraan waxaana dagaaladaas lagu dilay afartan iyo toddoba askar oo uu ku jiro cabdi yuusuf salaad cabdi goomey oo haninay in muddaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuraad joogeen halka lagu dhaawacay siddeetan iyo lix kale saddex iyo labaatanka bishii dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga kow iyo labaatanka juun labada kun shan iyo labaatanka dagaalo dhowr jeel lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa mar kale ka dhacay duleedka degmada moqokori ee gobolka hiiraan waxaana lagu dilay saddex askari halka lagu dhaawacay soddon iyo afar kale oo soddon iyo kow ka mid ah lagu dhaawacay dagaalada halka saddex kalena uu garo la rugmaday lix iyo labaatanka dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan labaiyo labaatanka juun labada kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa cagta mariyey askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa duleedka deegaanka ceelqooxle ee degmada moqokori oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaana weerarkaas lagu dilay soddon iyo saddex askari halka lagu dhaawacay soddon iyo sagaal kale toddobiyo labaatanka bishii dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga waafaqsan saddex iyo labaatanka bisha juun labada kun shan iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa cagta mariyey laba xero ay askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamulkala baxay koonfur galbeed ku lahaayeen deegaanka buurjeed ee hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana weerarkaas lagu dilay saddex iyo labaatan askari halka lagu dhaawacay soddon iyo lix kale tirada guud ee ciidamada lagu dilay weeraradii xooganaa ee dhacay sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda waa in ka badan kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal askari halka dhaawacunuu yahay in ka badan toddoba boqol siddeetan iyo afar waxaa intaa dheer oo gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo galay degmooyin iyo deegaano badan oo lagala wareegay ciidamada dowladda federaalka
ugu dambeyntiina in ka badan soddon qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar togasho ah oo ka dhacay dalka mexico dada fara badan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dalka mexico ee dhaca waqooyiga qaaradda amerika kadib markii rag hubaysan ay rasaasa ku fureen goob xaflada ka socotay oo ku taala magaalo lagu magacaabo irabwato oo dhacda gobolka kuwan kuwato ee dalkaas guddoomiyaha magaaladaas ayaana sheegay in weerarkan oo dhacay galabnimadii shalay oo arbaco ahayd ay ku nafwaayeen laba iyo toban qof halka ku dhowaada labaatan kalena ay ku dhaawacmeen haweeneyda madaxweynaha ka ah dalka mexico ayaa sheegtay in ay aad uga xun tahay weerarkan iyadoo tilmaantay in mas-uuliyiinta ay fureen baaritaano ku aadan dhacdadan bishii hore toddoba qof ayaa lagu dilay togasho sidoo kale lala beegsaday xaflada ka socotay magaalo ku taalla isla gobolka kuwan kuwato gobolkaas oo la sheegay in keligiisa laga diiwaangeliyey kun afar boqol soddon iyo shan kiis oo dilal ah shantii bilood ee ugu horreysay ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka warkii oo dhegaystayaal aydu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaana duhurnimadan waa inaga inta warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horreysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu